إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala qaybo ka mida magaalada muqdisho mid ka mida culummada ayaa tacliiqa khudbada jimcaha uga hadlay weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho dowladda xabashida ethoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay cabdi iley si ay mar kale ugu adeegsato gumaadka bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka dad ku nool magaalada jidib oo bogaadiyey weerarkii lagu qaaday hoteelka s y l ee magaalada muqdisho mid ka mida wariyaasha u shaqeeya dowladda federaalka ah ayaa ka warbixiyey afduub iyo jirdil uu sheegay inay u geysteen xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ku dhowaad toddobaatan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka oo ay xildhibaana ku jiraan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka s y l ee magaalada muqdisho walaayaadka islaamiga ah ee galgaduud mudug iyo shabeellada dhexe ayaa soo gebagabeeyey xamle dacwi ah oo ay ka wadeen qaybo ka mida walaayaadkaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala qaybo ka mid a magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa shalay weerar ku qaaday masaajid weyn oo dabaq ah kaas oo ku yaala degmada howladaag ee magaalada muqdisho ciidamadan oo ka amar qaata mukhtaar roobo oo ah wasiirka waxa loogu yeero diinta iyo waqaafta dowladda federaalka ayaa kala eriyey jamaacadda masaajidka ku cibaadaysanaysay iyagoo dhulka ku daadiyey kitaabada qur-aanka ah ee masaajidkaasi yaalay wariyayaal tagay masaajidka ayaa sheegay inay ciidamadaasi ay dhammaan jibiyeen albaabadii masaajidka iyo sakatuuridooyinkii lagu xiri jiray masaajidka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah jamaacada masaajidka oo shalay lagu jirdilay oo ka hadlaya waxyaabihii shalay ka dhacay masaajidka iyo ciidamadii yimid sida ay ula dhaqmeen dadka jamaacada masaajidka joogay inaan difaacno masaajidda kitaabka ilaahay war maxaa inoo yaalla wasiirkii la rabay inuu masaajidda difaaco hadduu askar uu ku dalbanayo masaajiddii oo sakatulooyinka la jajabinayo oo kutubtii dhulka lagu daadiyo masaajidkii kamaha lala galay waxaa inoo yaalla muxuu yahay maxaan diyaar u nahay
maanta halkan aan doonaynaa inaan ka cabanno masaajidkaas aad arkaysaan oo maaragtay dhisnaa rubculqarni dhisnaa oo lagu cibaadaysanayay intaas ilaahay diinkiisana dadka lagu barahayey oo intaas khayraadka iyo tacliinta iyo cibaadada ay ka socotay oo labaatan iyo toddoba sano oo intaas dhisnaa oo lagu cibaadaysanayay in maanta duulaan lagu soo qaado wax wadan masaajidkaas intaas dhibaato duulaan ku soo qaado lama arag intaasoo sano uu dhisnaa guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaas ka dhiidhiyaan oo ilaahay masaajiddiisa lagu soo duulay ay difaacaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa horay ula dagaalamay xijaabka gabdhaha muslimaadka ah ay ku xijaaban yihiin iyagoona arrinkaasi gabdho badan u jir dilay tanina waa mid ka mid ah tallaabooyinka ay dowladda federaalka kula dagaalamayso diinta islaamka iyo akhlaaqda nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam si kastay ahaataba magaalada muqdisho waxa ay martigelinaysaa dhaqan fool xun oo aan horay loo arag oo ay ku kacayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo dhaqan ka dhigtay la dagaalanka shareecada islaamka iyo hirgelinta dastuurka gacan ku samayska ah mid ka mid a culummada ayaa tacliiqa khudbada jimcaha shalay uga hadlay weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya
sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudiya oo ka mid ah culimada diinta islaamka ee ku sugan wilaayaadka islaamiga ayaa wuxuu maalintii shalay salaadu khudbada kadib kelimad ku aadan bogaadinta weerarkii ballaarna ay dagaalyanada al-shabaab ku qaadeen hotel iswaayil ee magaalada muqdisho ka jeediyey masjidka sheekha isagoo tacliiq ka bixinaya khudbadii uu imaamka ka jeediyey masjidka taasoo looga hadlaya weerarka ayaa waxuu salaada kadib si weyn uga hadlay jihaadka iyo in layska dafciyo gaalada kusoo dushay wadamada islaamka waxuu sidoo kale sheekha ka hadlay in dagaalada ay mujaahidiinta ku qaadayaan xarumaha gaalada iyo dabadlafyadooda ay yihiin kuwa uu allah subxaanahu wa tacaalaana amray laguna islaaxinayo dhulka isagoo sheegay in dadka qaar ay fahan qaldan ka haystaan dagaalada lagu qaadaya dabadlafyada gaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala caalamkan iyo koomka asagaa abuuray wuxuuna ugu talagalay in la islaaxiyo maxaa lagu islaaxin in khayr lagu islaaxiyo oo tawxiid iyo khayr iyo diinta ilaahay koonkaa in lagu maamulo akhyaartan ay maamusho sidaasuu ilaahay ugu talagalay laakiin alla wuu ogya subxaanahu wa tacaala arrintaa ma suuroobayso haddaanan la helin dafci iyo qitaal ama siraac aan la helin bayna alxaqi waalbaatil alla wuxuu leehay subxaanahu wa tacaala walowlaa dafcu allahi annaasa bacdahum bibacd lafasadat alard walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin dhulkuu fasaadi laha haddayna dafcin jirin macaarigta la galahay iyo dagaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna amray dhulka ayaa lagu islaaxin ma aha macnaheeda in wax lagu burburnahay waa laga yaabaa fahmi noocaas inay dadka qaar qaataan laakiin maya waa islaaxin wey dunidaa lagu islaaxin waxa uu soo hadal qaaday sheekha in dadkii kusoo xadgudbay diinta islaamkana kusoo duulay uu allah subxaanahu wa tacaala baabi'iyey isagoo tusaale usoo qaatay madaxdii qureysheed ee soo hogaamisay galada dagaalkii beder kuwaasoo uu allah ku halaagay dagaalkaasi
idan ilaahay subxaanahu wa tacaala goob kasta iyo wakti kasta wuxuu ballan qaaday inuu u gargaarayo dadka muslimiinta wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin wa ina jundana lahum lgaalibuun waxaa tusaalooyin kugu filan taariikhdii iyo khudbadii walaalkuu noo aqriyo beder baa dhacday beder dagaalkii beder baa dhacay waa dagaal iyo macraka faasila lagu kala baxay wy bil ramadaan bay dhacday bil ramadaan ayay dhacday beder waxay halkaa ka dhacay iyo taariikhu beder siirada waxaan filayaa aada baa loo daraaseeyaa gaaladii isqaadqaadka iyo isla weyninka iyo qabta fircoon haadi lumma abujahal uu hogaaminahay ilaahay baa ku baabi'iyey beder maxayna kusoo duuleen inay muslimiintu baabi'iyaan cagta ay mariyaan saasuu ahaa ujeedadoodii ilaahay baa iyaga baabi'iyey
howlgalkii ka dhacay hotel iswaayel ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay labaatan iyo sideed xubnoo u badan askartii ilaalada ka haysay hotelka iyadoo ay ku jiraan saraakiil iyo xubno kale oo muhiim ah halka lagu dhaawacay afartan iyo kow kale waxaana habeennimadii oo bilowday howlgalka ilaa iyo maalintii shalay laga dareemaya wilaayaadka farxad iyo hambalyo ku aadan weerarkaasi
dowladda xabashada ethoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay cabdi iley si ay mar kale ugu adeegsato gumaadka bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda mahad cubeed ayaa faahfaahinaya cabdi maxamuud cumar oo ku magac dheer cabdi iley islamarkaana muddo ku dhowaad lix sano ah ku xirnaa xabsiga qaalidkii ee ku yaalla addis ababa ayaa waxaa la sii daayey khamiistii lasoo dhaafay ninkan oo mar soo ahaa hoggaanka ugu sarreeya ee maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jiro gumaysigeeda ayaa waxaa labada kun siddeed iyo tobankii xabsiga u taxaabtay xukuumadda xabashida itoobiya isaga iyo dad kale oo ka tirsanaa maamulkii uu majaraha u hayay sannado xabsi ah kadib dowladda itoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay cabdi iley wuxuuna isagu sheegay inuu sii deyntiisa ka dambeeyey abiy axmed hase ahaatee su'aalo badan ayaa ku gadaaman sababta loo soo daayey intii uu xukunka joogay ninkan kuna shaqaysanaysay dowladda etoobiya wuxuu ninkan xasuuq xarig iyo jirdilba u geystay dad badan oo soomaaliyeed kuwaasoo ilaa iyo haatan la daalaadhacaya dhibaatadii soo gaartay waagaasi waxyaabihii lagu eedeynayay ninkan intii uu xirnaa waxaa ka mid ahaa inuu ka dambeeyey dhimashada konton iyo sagaal ruux iyo dhaawaca laba boqol iyo konton kale kuwaasoo ku dhintay ama ku dhaawacmay xabsiyadii lagu tacdiibinayey iyo qaar kale oo dhismayaal ay joogeen lagu burburiyey mid ka mid a haweenkii soo maray xabsiyadii dadka lagu tacdiibin jiray ayaa ka warramaysa dhibaatooyinkii loo geysan jiray dadka maxaabiista ah ee uu cabdiiley ka dambeeyey waxaa la keeni jiray kolkii aan hadda xabsigii aan anigu joogay ka shekeeyay jeelogaadeen qabaallo ulahan bakooradaha ee odayaashu iyo ragga dhammaan ay wataan waxaa kaloo la keeni jiray tuubadan dheer ee biyaha lagu soo jiitay caaga ah oo bundaada tuubada biyaha waa la jarjari jiray oo markaas waa la gaagaabin jiray oo xogaa baa laga dhigi jiray markii ay tahay qofba siduu u yaqaano ama labada saacee fiidnimo ama sideedda fiidnimo qaybta ragga ayaa la geli jiray marka rag iyo dumarka dayr yar baa saas noogu dhexeeyey habeenkii markay tahay markaas jirdil badan baa halka ragga lagu sameynayey bakooradaha lagu garaacayaa tuubooyinkaasaa marka lagu garaacayaa marka dadka qaarka loo garaacaya waxaa ka mid a dadka jirhkiisa waa la qoynayaa marka markaad qallalan tahay iyo markaad qoyan tahayna dilku wuxuu xun yahay markii aad qoyan tahay marka berked meeshanahoo maxaan ku dhahay biyo badan ay ku jiraan oo la qaboojiyey anugu qaab lagu qaboojiyey hadda ma garanhayo berkadaas baa rag iyo dumar intiina la qaaqaawiyo oo maryahana laga bixiyaa nalagu guri jiray markaas labaatan ruux markii nalagu guro maxaan ku dhahay waxaa laga yaabaa shan ruux inay nolol kaga soo baxdo ilaa shan iyo tobanka kalena way ku meydayeen taasna waxaa sababtay dadka waxaa ka badatay baahidii cuntona lama siin jirin dawo maana heli jirin daryeel maana heli jirin marka qofkii oo awoodii ka dhammaatay oo aanu jirdil joogtaa iyo baahi joogtaa iyo hurdala-aan joogtaa aanu qabnay yaa keentay qofku inuunan waxba sii noolaanin marka qaabka nafta dadka looga goynhayay ayadoo ka sii hadlaysa tacaddigii loo geysan jiray dadkii halkaasi ku xirnaa ayaa waxay tiri waxaa kale oo markaas nalagu dilahayay garaacistan badan oo caawa qofkii is adkeeya ee maaragtay diida inuu qirto ururka ololf inuu taageeri jiray maxaan ku dhahay dilka sidii loogu wada isaguna wuu ku dhiman jiray ama kii oon waxba ku noolayn oo nafxun ku jirtaa laga soo tegayey waxaa kale oo markaa la samaynayey manqaskan waaweyn oo jiingadaha lagu jeexo ama biisiso bahasha qofba si u yaqaanaa kelbadda la yidhaahda gaadhiyaasha boolashooda iyo waxaas lagu furo baa ragga lala isticmaalayey in maaragtay xiniinyaha lagaga qabto oo qaarkood ayadoo kan koonsan way ka soo dhacaysay annaga dumarkaa naasahana lagaga qaban jiray maxaan ku dhahayay waxyaalahaas bay nalagula dhaqmi jiray markaa xabsiga dhexdiisii habeenkii marka ilaa sideeda dambe labada dambe ee habeennimo baa markaa ragga laga soo baxayaa xilligaas markaa ragga dhawaaqiisa iyo cabaadka iyo jirdilka iyo dhibaatada meesha ka socoto ayaadan markaa in yar fadhin karaynin kadib annaga haweenkana lagu soo wareegi jiray markii annaga haweenkana lagu soo wareejiyo guryaha waa la furinaya marka waana lasoo bixinayaa markaas kulli waana lasoo wada saarayaa fiilafiila marka sidaasna loo gelinayaa fiilafiilada marka kolka aan u fadhiisano waxaana lagu rushaynayaa marka biyihiibaa markaana lagu rushaynayaa duruucdan baatiguna wax naf laba maa markay qoyaan markaaba way uruq bay iska leeyihiin markaa biyahana lagu wada rusheeyo biyahana lagu wada shubo ayaa markaa garaacistana lagu bilaabhayey ilaa dhowr boqoloo dumar oo xaamilooyin ayaa ku jirtay dumar waaweyn oo duqaaha ku jiray ayni kasta markaa haweenku way lahaayeen cabdi iley ayaa haatan ku sugan magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya waxaana sii deyntiisa kadib soo baxaya warar kala duwan warbaahinta ayaa tebinaysa warar la xiriira suurtagalnimada in itoobiya ay si hoose u disho cabdi iley maadaama ay caan ku tahay falalka noocan oo kale ah
kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaalka dadka ku nool magaalada jirib oo bogaadiyey weerarkii lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaa ka warramaya cabdifitaax faarax
ka gadaal howlgal guulaystay oo socday shan iyo toban saac oo lagu qaaday hotel iswaayil ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxaa soo dhoweeyey bulshada soomaaliyeed ee ku nool wilayaadka islaamiga ah howlgalka oo ay fuliyeen naftood horeyaal ka tirsan mujaahidiinta shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa lagu dilay mas-uuliyiin iyo askar ka wada tirsan dowladda federaalka weerarka iswaayil oo qaatay saacado badan ayaa waxaa lagu dilay oo naftooda ku waayay siddeed iyo labaatan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka haba u badnaadeene askarta ilaalada hotelka sidoo kale waxaa ku dhaawacmay kow iyo afartan ruux oo ay ku jiraan siddeed xildhibaano ah haddaba mu-asasada al-kataa'ib qeybta wararka ee al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal soconaya sagaal daqiiqa iyo qadar labiyo toban sikimo ah kaasoo lagu soo bandhigayo dareenka bulshada degmada jilib sida ay u arkaan howlgalka guulaysta ee lagu qaaday hotel s y l bulshadan ayaa soo dhoweeyey howlgalka iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin howlgalkii fariidka ahaa ee s y l iyagoona u duceeyey raggii fuliyey howlgalka dhanka kalena guul u rajeeyey mujaahidiinta waxayna dowladda federaalka ay u sheegeen uguna baaqeen inay kasoo laabtaan waxa ay ku sugan yihiin iyagoona geesta kale waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashadii dowladda federaalka ee ahaa inay ku guulaysatay amniga xubnaheeda dowladda federaalka ka tirsan waxayna dadka ka fadhiya halganka lagula jiro shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kuwa kabaqaadka u ah ee dowladda federaalka ugu baaqeen inay soo haleelaan halganka jihaadiga ee ka soconaya soomaaliya وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay dadweynaha ku nool degmada jilib camiliyadii walaalahay ka fuliyeen funduq iswael ee lagu baabiyey a'imat alkufri madaxweyntii gaalada waan soo dhoweynaynaa waan ku faraxsannahay allah ayaa ku mahadsan waxayna ku soo aaday camiliyaddan bisha ramadaan oo ah shahrulintisaaraat waalfutuuxaat waxaan ilaah uga baryaynaa walaalihii galay camaliyadda inuu ilaah barakeeyo ilaah inuu ka aqbalo shahaadadooda ilaahna uu dejiyo jannat ulfirdows waa ku faraxsana si fiican aad iyo aadaan ugu faraxsanahay ilaah idinkiisa insha allah allaha guuleeye muslimiinta meelkaas ay joogaan waa u hambalyaynayaa bishaarada soo gaartay muslimiinta soo hooyeen aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waxaan ugu dacaynayaa ilaahay nasri guul fiican allah noo noo soo dhali ayagana waxaan u bishaaraynayaa jannat ulfirdows alaclaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar mujaahidiinta fii kulli makaan meel kastoo joogaan waxaan ugu bashaaraynaynaa jannatulfardows alaclaa guul iyo garab allah siiyo ilaahay ha u gargaaro ilaahay ha u gargaaro naxariisii guul allah siiyo wiilashaas yaryarka oo meeshaas galay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryayna inuu jannatulfardows alaclaa ilaahay inuu geliyo naxariis iyo guul allah siiyo allah u gargaaro owlaaddoodii waxay ka tagaan iyo intay ka tagaan allahu naxariisto ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu garab iyo guul alla siiyo meeshay ku jiraan ay galeen jannato ilaahay ugu bedelo janno allah ugu bedelo janno allah ugu bedelo mujaahidiinta allah u gargaar dhiiggoodan ku fadhinaa dhiiggoodaan ku nasanhaynaa meel kastoo joogaan naxariisaan u baryaynaa ilaahay inuu u naxariisto u gargaaro gaaladii aan ula hadlayaa waxaan leeyahay gaalooy waxaan idiin weydiinaa waa taa kaamirooyin xirteene ood waddo walba iyo masaakiinta shacabka a dhahdeen kaamirooyinku dugaamanka baqaarada ku xiree kaamaradii maanta maxay qabatay waxaad la dagaalamaysaan waa diinta ilaahay waxaad la dagaalamaysa waa allaha raxmaanka allaha raxmaanka kufaarka ma guulaysanaysa allaha raxmaanka waa asagana qalqay waa asaga goonka la keenay waa asaga nafteenna leh war ilaahay ka cabsadaan leeyahay murtidiinta soo towba keena towbadu way furan tahay haddaada towba keenin insha allah bismillaahi baarak waxaan ilaahay subxaana wa tacaala idinkugu dhawaanaynaa dhiigkeena dhiigkiina ilaahay ugu dhawaanaynaa dhiigkeennana waa u daadinaynaa walaalahayn dhiiggooday u daadinaynaa annagana waxaan ku hurdaynaa dhiiggeena xijaabadan xidhan gabdhaha soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa xijaabka aa wadataan sharafta aa ku socotaan waa walaalaha dhiiggooda waa walaalaha mujaahidiinta dhiigooda war ilaahay ka cabsada walaalaha garab istaaga ragga fadhiya waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada fadhi waxba idiinma dara saacaddii la fadhin jira lama joogo waa saacadul juhaad war istaaga ilaahay diintiisa u nasreeya walaalaha shahiidi waxaan leeyahay shahaada allah idinka allah idinka aqbalo ilaahay subxaana watacaala kuwa ilaahay la gulmay allah idinka dhiga ruuriciintiina allah idinkugu bishaareeya meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kuwa safuufta ku jira ku samra bismillaahi raxmaani raxiim wargaalka buuryada ku taalloo ka yimid badween kobraha duukeena iyo keed wuxuu lahaa annaga yuunisoomtayaan yuurta kama naqaana gaalow adiga unbay ku taala dalkaada adaa ka timid geeda ku timid aniga geeda ku imaan dalkaana waxaa beenaynaa iyo diintayn allaahu akbar allaahu akbar adigoo habeen walba gurideed saaxinayso gueeldeed joogtid inaad nabad ku hergeysa haddaad doonaysa nabad ku saaxan ma haysid insha allahu wiilashaayna geesiyaalka ah ayaa jooga oo diintooda u xarbinayo dalkooda u xarbinayo si kastaba howlgalkan ayaa aada looga hadalhayaa guud ahaan waddanka waxaana la isla dhex marayaa sida uu howlgalka uga dhacay meel kaabiga ku haysa madaxtooyada iyagoona dhanka kale shisheeyaha ay aada uga welwelsan yihiin weeraro kale oo ay martigeliso muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaana fashilmay isuuqgeyntii madaxda dowladda federaalka iyo laamaheeda amniga ay shisheeyaha u sheegayeen in muqdisho ay amni tahay imaana karaan
mid ka mid a wariyaasha u shaqeeya dowladda federaalka ayaa ka warbixiyey afduub iyo jirdil uu sheegay inay u geysteen xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka maxamed ciise ayaa ka waramaya weriye ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in afduub ay u geysteen ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka wariyahan ayaa sheegay inuu ka mid ahaa wariyaasha taageersan dowladda federaalka uuna kala kulmay tacadi kala duwan oo bahadal iyo handadaad isugu jiro isaga ayaana ka waramaya dhacdada qabsatay magacaygu waa cabdulahi warsamo rable waxaan ahay weriye sidoo kale waxaan ahay dhibbane ay dhac iyo jirdilba u geysteen xubno ka tirsan hay-adda nabad sugidda oo xalay dhibaatadaas ii geystay waxay ahayd dhacdadu marka ay dhacday waxaan isleeyahay laamiga markii aad u jirsatay halloota camal ayaa waxaa iga daba yimid rag ilaa iyo afar ah oo ku hubaysan bastoolado waxay iga yimaadeen laba waddo oo dhinacyadeeda ah mid ka mid a ayaa markii ugu horreysay bistoolad madaxa iga dhiftay halkaas ayuu iga dhiftay intaas waxaa ii weheliyey handadaado iyo fariimo kale oo ay doonayeen in ay ku joojiyaan xorriyad hadalkayga tani ayaa ahayn dhacdadii ugu horreysay wariyaal taageersan dowladda federaalka amaba ka tirsan ay isla iyada dhibaato u geysato ku dhowaad toddobaatan xubnood oo xildhibaana ku jiraan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotelka s y l ee magaalada muqdisho maxamed cali ayaa ka waramaya
habeen hore abbaara afar saac oo fiidnimo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar inqimaasi ah waxa ay ku galeen hotel iswael oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho weerarka inqimaasiga ah ayaa ku bilowday camaliyad nafurnimo ah taasoo lala beegsaday askarta ilaalada ka ahayd xarunta iswael ee magaalada muqdisho intaasi kadib ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada inqimaasiyiinta ayaa gudaha u galay hotelka iswael ee magaalada muqdisho iyagoona halkaasi ka bilaabay toogasho ka dhan ah madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ee ku sugnaa gudaha hotelka weerarkani waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo soo gaarayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xildhibaano iyo askar badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixisay weerarkii ay ciidamadeeda ku qaadeen hotel iswael ee magaalada muqdisho warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ku dhowaad soddon xubnood lagu dilay weerarkii ka dhacay hotel iswael waxaana lagu yidhi tirada dhimashada cadowga ka soo gaartay weerarkii iswael waa siddeed iyo labaatan dhimasho ah oo u badan askartii ilaalada ka ahayd hotelka iyo madaxtooyada sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ka hadashay tirada dhaawac ee ka dhalatay weerarkan iyadoo sidoo kale lagu xusay tirada xildhibaanada ku dhaawacantay waxaana lagu yidhi sidoo kale waxaa jira askar iyo saraakiil gurmad ahaan ugu yimid dhaawaca waa afartan iyo kow xubnood kuwaasoo ay ku jiraan siddeed xildhibaan weerarkii hotel iswael ee magaalada muqdisho ayaa dhaliyey hadalheen gudaha iyo dibadda ah iyadoo dowladda federaalka ilaa iyo iminka ku jahawareersan tahay halka looga yimid iyo qaabka uu u dhacay weerarkan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh iyo guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe ayaa isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ku booqday dhaawacyada mas-uuliyiinta siyaasadeed iyo xildhibaanada baarlamaanka ee ku dhaawacmay howlgalkii inqimaasiga ah ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xarunta iswael ee kaabiga ku haya villa soomaaliya xasan sheikh iyo taliyaha booliiska dowladda federaalka ayaa la arkayay iyagoo gudaha u galaya isbitaalka digfeer halkaasna ku booqanaya dhaawacyada mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhex toogteen xarunta iswael ee magaalada muqdisho sidoo kale aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka iyo xeen ka mida xildhibaanada ayaa ku dul baroortay qaar ka mida xubnaha xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee lagu toogtay hotelka dhismaha iswael kadib markii ay booqdeen isbitaalka digfeer sawiro ay soo bandhigtay villa soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo dowladda federaalka iyo xafiiska aadan madoobe ayaa muujinayay murugta iyo argagaxa ay madaxda dowladda federaalka ka qaadeen howlgalkii inqimaasiga ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwa inqimaasiyiinta ay ku qaadeen dhismaha kaabiga ku haya madaxtooyada dowladda federaalka dhaawacyada kasoo muuqanayay sawirada waxaa ka mid ah farxaan jimcaale oo ah hafayeenka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxaa la arkayay isagoo ay faashadii kaga duuban tahay qeybo ka mida jirkiisa islamarkaana u muuqday nin miir daboolsan isku soo wada duuba weerarkii hotel swyl ayaa qaatay wax ka badan shan iyo toban saacadood oo xiriir ah waxaana arrinkan uu cabsi iyo walwal aad u xoogan ku beeray mas-uuliyiinta iyo madaxda ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo waayadii dambe ku faanayay in magaalada muqdisho ay amni tahay islamarkaana ilaa maaxad laga baaqsaday weerarada noocan ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda walaayaadka islaamiga ah ee galgaduud mudug iyo shabeellada dhexe ayaa soo gebagabeeyey xamle dacwi ah oo ay ka wadeen qaybo ka mid a walaayaadkaas maxamed muuday axmed abu muslim ayaa ka waramaya munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taas oo lagu soo gabagabaynayay xamlo dacwi ah muddo laba bilood ay ka soconaysay wilaayaadka mudug galgaduud iyo shabeellada dhexe xamladani dacwiga ah ayaa waxaa saameeyey ilaa shan kaafilo oo hal kaafilo waxa ay ka howlgashay wilaayada islaamiga ah ee mudug saddex kaafilana waxa ay ka howlgaleen wilaayada islaamiga ah galgaduud halka kaafilada shanaadna ay ka howlgashay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe gunaanadka xafladda waxaa laga soo jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid isaga oona sharaxaad ka bixiyey xamladii socotay muddadii labada bilood ee goobaha ay ka socotay iyo dadkii ka faa'iidaystay
saddexda walaayo oo shabeellada dhexe iyo mudug iyo galgaduud bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa ku socotay xamla dacwiya oo runtii looga talagalay dadka gaar ahaan baadiyaha iyo tuulooyinka degan shan kaafilo ama shan maaragtay majmuuco ayaa la diray majmuuc waxaa loo diray shabeellada dhexe majmuucna waxaa loo diray wilaayada mudug saddex majmuucaadna waxay ka shaqaynayeen wilaayada galgaduud marka shantaasi kaafila ay ahaayeen runtii guud ahaan waxay booqdeen ama tageen markii saddexda wilaaya laisku daro konton iyo laba goobood oo meel tuulaa iyo meel baadiya iskugu jirto dadka ka faa'iidaystay ama mushaarakeeyey rag iyo hawaanba dad waaweyn dad yaryar waa iskugu jireen runtii dad badan bay ahaayeen ilaa tiradaas waxay gaaraysa amay tahay shan kun shan boqol sagaashiyo kow qof ayaa risaaladaas hadda muddadan socotay ayay la soo kulmeen waxa markaasay waxa la gaarsiinayeen waxay ahaayeen aasaasiyaadka towxiidka salaada dahaarada wacyiga hadda la joogo waxyaalaha ku aad sidoo kale munaasabadani xiritaankeeda waxaa kaloo madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonadii ka qaybgalay xiritaanka xamladani kuwaas oo soo dhoweeyey xamladda dacwiga ah ee diinta lagu gaarsiinayo bulshada muslimiinta ah ee wilaayaadkaas waxaan leenahay boqolkiiba boqol waa soo dhoweynaynaa raggana odayaasha iyo naqiibada haddaan ku nahay dadkana jahliga in laga bixiyo dadkuna walaal ma noqon karo ilaa diinti subxaana wa tacaala hay nebi maxamed la gaarsiiyo ballankii iyo ahdigii malabkiina waad soo tusteen afkaad uga dhibcideen waadna soo aragteen ajirkiina xasanaadka allah inay saaro maalinkaay bargaan ka bilaabanaysay anu bargaanaan joogay maalin jimcahay ka bilaabatay dadku inay usoo xaadireen markii horena masaajidka lagu nagaaday markii dambena adana dacwo shaaraca la yimiday jisaak allahu qanajisa ilaahayga subxana watacaala hay walaalaheenna culummada ah dhibtooday waxaad qabateen waxaad hadda noo soo bandhigaysiin waad soo dhoweynaynaa waad ku mahadsan tihiin majmuucooyinka baxay oo walaalaha oo dhibta badan soo maray nacfi badanna laga faa'iiday insha allahu tacaalaa dhibaatooyin aan la soo koobi karinna la kulmay hadda diinta in loo guduboobo oo dhib loo galo haddase waajiba waaye jasaakum allahu khayran baan leenahay ilaahay intaa soo marteen haynka amaarmariyo walaalihii noo suuro geliyey oo dhibkaas marana waa soo dhoweynaynaa annaguna inaan hor kacno haddaan odayaalnahay waan soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan khasaaro dhimasho ayaa ka dhashay god soo dumay oo laga qodo macdanta kaas oo ku yaala deegaan hoos yimaada degmada gabiley ee dhulka uu ka arrimayo maamulka somalilan waxaa ka warramaya maxamed qaasim
inta la xaqiijiyey ugu yaraan hal qof oo ka mid ah dadka xoogsatada ah ee ka shaqay jiray macdanta ayaa ku geeriyooday kadib markii uu lasoo dumay god macdanta laga qodo kaas oo ku yaala deegaan hoostaga gabiley oo ka tirsan gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay kusoo badanayeen shilal kala duwan kuwaas oo sababay dhimashada dhowr ruux qof goobjooga ah oo lagu magacaabo maxamed heybe ayaa warbaahinta u sheegay in dhacdadani ay si gaar ah uga dhacday deegaanka hadley ee hoostaga gabiley oo dhacda waqooyiga soomaaliya waxaana halkaasi ku dhintay hal qof oo ka mid ah dadka xoogsatada ah ee macdanta ka qoda deegaankaas qof goobjooga ah ayaa warbaahinta u sheegay in ninka dhintay oo godka kusoo dumay xilli la isku diyaarinayay suxuurta sida la sheegay ninka miidkiisa ayaa ilaa iyo haatan la helin weli balse dadka deegaanka ay baadigoob ugu jiraan sida ay kusoo saari lahaayeen meydkiisa dadkan ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in wax gurmad ah aysan weli helin waa dhacdadii labaad ee isbuucyo gudahood laga soo tibinayo deegaankan maalmo uun ka hor ayay ahayd markii uu kusoo dumay god macdan ay ka qodayeen ee ku yaalla isla deegaanka hadley warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waanagaynta